بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم marka ugu horeysa waxaan abolojaid ka bixinayaa saaxiibadeyda oo maamul goboleedyada anaa u hadlaaya maanta maadaama waktigu aada u yaryahay maaragtay dadaal sugahayo annagu waxaana dib baan u dhigan doonaa insha allahu tacaala marka hore madaal madaxweyne madaxweyneyaasha gobollada dowlad goboleedyada beesha caalamka ciyaarta kale dhammaan baarlamaanka iyo wasiirada salaadiinta hooyooyinka dumarka aada iyo aad baan maaragtay idiin salaamayaa dhammaantiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mudanayaalay marwey maanta waa maalin aada xasuus u leh waa maalin aada iyo aad aniga maalintii lixdankii markii calanka la saarayay magaalada gaalkacyo ubaxa ninkii u dhibay baan ahaa sandigkii nin la ohan jiray tuur buurdibi ayaa sandiga ka ahaan jiray hameenkii calanka qofkii u dhibay baan ahaa markii calanka soomaaliya la saarayay maantana waxaan rabaa kii galmudug in layla saaro oo waxaan rabaa in maanta midnimadii soomaaliya la horseedo waxaan rabnaa dadka soomaaliyeed dhammaantiis in ay bartaan oo aan ku maaragtay aan ku encouragement ku siino ku geesinimo gelino inay isu samraan mudan madaxweyne waxaan kaa codsanay kelimaddaa in layga qabo qof kasta oo soomaaliya ama qof kastoo reer galmuduga ama qof kastoo reer puntland oo wax uun ka dhexeeyaan walaalayaal adinka oo xataa aan isku fiicnay wada shaqeeya waa inaan ogaanaa w shalay in qof meel joogay maantana mid joogaayo barrina joogi doono in la isbedelahayo in la ogaadaan loo baahaya haddaan nahay reer galmudug haddaan nahay ahlu sunna iyo galmudugtii hore haddaan nahay puntland iyo galmudug haddaan nahay soomaali iyo soomaali kale cid walba waxaa loo baahan yahay inaan iskaashanno inaan tanaasulno inaan barano inaan tanaasulno haddaan baranno wax waliba waa noo hagaagaya xataa kuwa oo naga soo horjeeda haddaan dhahno war waa idiin tanaasulanaa bal meel soo fadhiisa waxaa laga yaaba in wuxuu nooga soo tegay lahay mudanayaalay marweyn beesha caalamka iyo dowladda federaalka iyo saaxiibadeda maaragtay dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir dhammaantiin waxaan idinka fadhinaa oo maanta meeshaan u joognaa waa idin sugaynaa ogaada waa idin sugaynaa waxaan idinka sugaynaa inaan raacno gobollada hoogaa hore u socday cabdiweli iyo kale xoogaa hore u doorta kofki waa qaateen ana waxaa rabnaa hadda inaan orodo keliyaa rabnaa maba gaarayno ayaantaan inaan gobollada kala gaarno inaan dawladda federaalka gacansiinaan loo baahan yahay dawladda federaalka lafteedu xasarad waxay la shaqayn leedahay xasarad gobollo iyo waxyaalo kale iyo siyaasado gudaca annaga iyada lafteeda waxaa loo baahan inaan difaacno oo si ay wafti noogu helaan nooga shaqeeyaan haddaanay wakti helin nalama shaqayn karan ayagana waxaan ka codsanaynaa inay noo yaro dabcaano noo roonaadaan si annaan ugu soo jeesan aada iyo aad adiga hadal bada oran mahayo hadalku waa laii dhameeyey hadday ammaan leedahay iyo hadday sharaf leedahay aada iyo aad baan maaragtay uga mahadnaqayaa intii arrintaas horaysay mudane madaxweyne waxaan kaa codsanaynaa noo khatirta hadalkayga wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
runtihiin waa maad runtihiin bismi illaahi raxmaan iraxiim madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug mudane axmed ducaale gelle xaaf madaxa xukuumadda galmudug mudane sheekh maxamed shaakir madaxweynayaasha dowlad goboleedyada puntland koonfur galbeed iyo hirshabeelle guddoomiyaha gobolka banaadir golayaasha heer federaal iyo heer dowlad goboleed danjiriyaasha iyo wakiilada beesha caalamka odayaasha dhaqanka culimmada siyaasiyiinta ururada bulshada dhallinyarada haweenka saxaafadda bambayda iyo ciidamada qalabka sida waxaan ku salaamay assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu marka hore waxaan u mahad celinaynaa kulligeen maamulka iyo shacabka galmudug gaar ahaan reer dhuusamareeb sida wanaagsan ay noo soo dhaweeyeen ee walaasnimada leh ee aadka iyo aadka ah ay noo tuseen qalbigooda iyo dadjaceelka ah iyo soomaalinimada iyo wadannimada ay noo tuseen aad iyo aad yaan uga mahad celinaynaa soo dhawayntooda wanaagsan sidaasoo kale waxaan u mahad celinaynaa maamulka iyo shacabka degmada cadaado oo martigelisay maamulka galmudug qayb weyna ka qaadatay dib u heshisiintii galmudug ay soo gaartay soo gaarsiiyeen heerkan aan maanta joogno aad iyo aad ay u mahadsan yihin intaas kadib maanta waa maalin taariikhi ah waa maalin aan u fadhinno aan maalin u fadhinno goobtan dhammaystirka dib u heshisiinta ama heshisiinta maamulka galmudug iyo ahlu sunna wajamiica ee lagu saxiixay magaalada muqdisho sanadkii lasoo dhaafay december toddoba labaatan toddobadeedii soo raalli ahaa toddobadeedii december labada kun iyo toddoba iyo toban sanadkii lasoo dhaafay waa maalin reer galmudug ay ka baxayeen kala qaybsanaanshaha iyo colaada iyo colaadaha ka jira degaanada degaanadan muddo dheer heshiiskan maanta waxay muujinaysaa inay tahay guul kulli usoo hoyatay keliya ma aha galmudug ee ummadda soomaaliyeed ee shacabka soomaaliyeed waa mid albaabada u furtay nabadda wadajirka iyo waxwada qabsiga reer galmudug mudanayaal iyo marwooyin heshiiska aan maanta aan dhammaystirayno waa mid ku yimid biseel siyaasadeed iyo tanaasul ay la yimaadeen madaxda labada dhinac oo igu horey ugu horeeyo madaxweyne xaaf iyo sheekh ma sheekh maxamed sheekh maxamed shaakir waa mid labada dhinac ay uga tanaasuleen qayb ka mid ah xilalka ay hayeen waxa weeye waa waxaan horey loo arag siduu sheegay mudane xaaf awooddiisii wuu dhimay sheekh shaakirna awooddiisi waa ka tanaasulay marka waa cashar kulligeen ay tahay inaan wax ka baranno heshiiskan wuxuu soo maray jiddeer oo ay ugu horreeyeen in loo kala dadqaado labada dhinac waxaa jiray shirar ka dhacay dal dalka gudihiisa iyo dibaddiisa oo laisugu soo dhaweynayay ahlu sunna wa jamiica iyo dowlad goboleedka galmudug waxaan uga ma si gaar uga mahad celinaynaa dhinacyadii heshiiskan ka soo qaatay soo fuudeeyey ay ugu horeyso dowladda jabuuti iyo ururka goboleedka iidan dowladda walaalaheeda jabuuti mar walba ay arkaan inaan dhufinayno waxay isku dayaan inay garabkana qabtaan waa inaan si gaara uga mahad celino iyo urur goboleedka sida gaarka isku xilqaameen ee iga waa mahadsantihiin walaalayaal heshiiskan maanta waa mid bilaawa oo u baahan in la sii wado lana qanciyo cid walba oo wax tabsana wax wax tabanaysa inaan qancino oo aan ugu tagno meelahooda si aan u dhisno dowlad goboleedkan aan u xoojino een uga shaqeeyaan horumarkooda ay uga shaqeeyaan heshiiska maanta waa mid bilaawa saan sheegay waa inaan cid walba aan u tagno dhamaystir ma aha hawshu hadday noo bilaabato waxaan rabaa qof walba inuu qaybtiisa ka qaato tanaasulkaan bilowdayna aan sii wadno hadduu eeba yidhaahdo heshiiskan maanta hore loo siixay wuxuu gogo- wuxuu gogolxaad u ahaa in laysku daro labadan maamul iyo labada ciidan oo anigu aan maanta soo arkay si ay ula dagaalaan ay u cir- ay u ciribtiraan qolooyinkan khawaariijta ummadda soomaaliyeed dhibka ku haysa oo aan uga horayno meelaha ay haystaan ay ku hareen goolgoo- goolgooleedkaan galmudug ma xamili karto inay isugu isugu dar isugu darsanto cola- ee culay- culays colaadeed iyo mid dhaqaalo xumo inay isugu darsanto waxaan markhaati u nahay intaan soo soconnay sidii ay u bubursanayd jidadkii la dhisay sanada ka hor labaatan iyo toddoba sano inaan waxba laga qaban oo meeshii loogu talagalay in loo socdo nusaac ay qaadanayso in loo socdo saacado saacado fara badan mudanayaani mar weyn dowladda federaalka ee soomaaliya waxay diyaar u tahay inay gacan buuxda ka siiso dowlad goboleedka galmudug sidii loo dhaqangelin lahaa heshiiskan loona dhisi lahaa hay-adaha maamulka iyo kaabiyaasha dhaqaalaha loona xoreyn lahaa degmooyinka ka maqan ka maqan gacanta galmudug dib u habeen buuxdana loogu samayn lahaa ciidamadeeda waxaan ugu baaqayaa dowlad dowlad goboleedyada deriska la-ah ee puntland iyo hirshabelle inay iyaguna sidii la sheegay ee kaalin mugle ka qaataan dib u heshisiinta dadka waalahooda oo muddo dheer colaada ku jiray sidaas darteed waxaan u magacaabaynaa hadduu eeba yidhaahdo guddi dib u heshisiinah uu hogaaminayo wasiirka arrimaha gudaha iyo dib u heshisiinta hadduu eeba yidhaahdo ugu dambeyn waxaan ugu baaqayaa beesha caalamka gaar ahaan deeqbixiyaasha inay ka qayb qaataan taabagelinta heshiiskan iyo dib u dhiska hay-adaha dowlad dowlad goboleedka galmudug ugu ugu dambayntii heshiiskan waa mid u baahan in maamulka iyo shacabka galmudug ay gacmaha isqabsadaan iska iloobaan waxyaabihii horey u dhex maray si wadajir ahna uga mari dhalayaan heshiiskan taariikhiga ah una wada usoo una wada jee- una- una soo wada jeestaan dhismaha iyo horumarinta gobolkan oo runtii dib u dhac weyn ku dhacay labaatan iyo toddoba sano lasoo dhaafay walaalayaal waa mahadsantihiin waxaa noo balana inaan dhaqangelino dib u heshisiintan soo maaha soo ballan maaha annagana waa naga ballan inaan gacan siino asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu